ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا القول الثاني qowlkii labaad oo waa xaggii marka la eego ashiyaadan lagu intifaaco waxaa asalkoodu yahay markaa kii koowaad baan soo aragnay oo ahaa dee waxa weeyaan waxyaalaha asal waxa u ah inay mamnuuc yihiin ama maxduur yihiin wixii shareecadu ka banaysa uun mooyeen alqowl athaani qowlka labaadi waxa weeyaan al asla asalku waxa weeye fi lmanaafici waxyaalahan lagu intifaacayo ee manaaficda asalkoodu waxa weeye alibaaxatu bannayn la bannaynayo ama inay yihiin wax bannaan oo mubaaxa ilaa maa xadarahu sharcu shareecadu wixii ay xarimtay ee sharcigu uu xarimay uu manciyay uun mooye wixii kale asalkaasay ku sugan yihiin oo taas wey oo qowlka hore wuxuu ahaa xalaal wuxunbaaba noqonayo wixii dee nas xalilayo ama xalaalaynayo loo helay wixii kale asalkaasay ku sugnaan qowlkana waa ka duwan yahayoo xaraamtu waa wixii la xarime nas xarimaya aan u helay wixii kale bal matalan aynaa naskaa u helin waa waxyaalaha dee wamaa sakata canhu fahuwa cafunbo asalkan hore kol hadday manaaficna yihiin oo wax dhiboo dadka uga imanayaa jirin waa inay mubaax yihiin wa min adilati dalika qowlkan ah inay waxyaalahan ashyaadan lagu intifaacayo asal ay u yihiin ama asal ay u tahay ibaaxo adiladeeda waxaa ka mida qowluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa ilaahay alladii kii weeye khalaqa abuuray lakum idinka maa wixii fil ardi dhulka kuma sugnaa jamiican xaalu yahay oo waxyaalahan dhulka ku sugan ilaahay idinkuu idin abuuray si a ugu intifaacdaanba uga faa'iidaysataan marka wuxuuhi wejhu dalaalati dalaalada wejgeedu oo ujeedadu aayadani xaggay u daliilka uga noqonayso in ashyaada ama waxyaalahan asalkooda uu yahay wixii manaafica inay bannaan yihiin oo taasi aan dee waxa weeye ibaaxadeedaasi aanay dee nas caddaynaya ku xidhnayn ee asalkaasi uu jiro taasi ay u horreysay wixii xukunkaas wax ka duwan markaa uu kuba yimaada oo wax nas ku keenay uun xagga aayaddu jaanibkaa uga daliil noqonaysaa waxa weeye ana allaha ilaahay tacaala nasahnaaye imtanna waa madno sheegtayoo calaa khalqihi khalqigiisa oo dee isagoo wuxuu tiriyey uu halkan ugu madno sheegtay nicmooyinkii uu nicmeeyo ah bimaa fi l ardi jamiican waxaa dhulka korki dhexdiisa kuba sugan dhammaanteed waxaa dhulka ku sugan oo dhan inuu iyaga u abuuray taas dee waxaan loo abuurayna waa inay iyagu ku intifaacaan oy ka faa'iidaystaan taasuu rabbi subxaana wa tacaala nicmadaa weyn buu tiriyey oo uu dadkii ugu madno sheegtay walaa yamtanu ilaa bimubaaxin ilaahayna subxaana wa tacaala dee waxayna nicmo noqonaya ruuxii layidhaah waxaa saa lagu siiyo lagugu nicmeeyey shay u bannaanuu ka faa'iidaysanayo ee waxaan uga bannaanayn oo ay tay inuu kaba dheeraadaa wax loogu nicmeeye isaga ma aha markaa wax mubaaxa mooye wax kale ilaahay subxaana wa tacaala dadka uguma madno sheeganayo sababtuna waxa weeye idcileh laa minnata wax ixsaana iyo wax nicmo ah iyo galladii kuma sugnaanin fii muxaramin shay marka horeba dadka laga xarimay oy tay inuu ka dheeraado dee wax midnoo ugu sugani ma jirto marka waxaan imtinaanku uu ku imanayo ee dee nicmada ah ixsaanka ah dadkii ay tahayna rabbi inay ugu shugriyaan oy taas kartaan oo wixii dee rabbi subxaana wa tacaala iyaga uu baneeyey ka faa'iidaysanayeen marka wuxuuhi wakhusa min dalika inay laftii caamaynu soo aragno weliba jamiicanna ay raacday waxyaalo dadkii aan u banayna oon loo banayna waa kuwan ay kaba mid yihiin wixii dhulka kuba sugnaa marka wuxuu yidhi taasi waa asalkii ee waxa laga soo reebay uun oo laga khaas yeelay bacdul ashyaai ashyaada barhkeed wayal khabaa'isa waxyaalaha xunxun weeye waa limaa fiiha khawaa'ista waxaa ku sugan min adarari dhib ah lahum iyaga khalqiga ugu sugan darar dee wax dhib u ah iyaga fi macaashim noloshooda aw macaadin aakhiradooda fayabqaa marka wuu hadhayaayo waa baaqi noqonaya maa cadaha wixii khabaa'ista ka soo hadhay mubaaxan dee mid bannaan xaal u yahay oo wixii khabaa'ista markaa ka soo hadhay muxuu noqonayaa wax mubaaxa bimuujibil aayati aayadani siday keenayso oo dee waa waxaa imtinaanku uu ku yimi oo waxaa minada iyo galladii ama ixsaan iyo nicmaba ah ee ixsaan iyo nicmana waa shay bannaanun xataa nas taxliilinay xalaal ka dhigaya iyoynaan helin been wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalarda wadacahaa lilanaam fiiha faakihatun wannahlu daatu lakmaam waalxabu dulcasfi waalrayxaan waalarda dhulkii wadacahaa rabbi waa dejiyey waa sugay oo uu dhigay oo wuxuu u sugay oo dee markaa habkan dee noloshan dee ay kuba sugantahay ina uu diyaariyey lil anaami khalqigii oo dhanba khalqigii soo dadkii iyo dee jinkii iyo wixiina tabac bay u yihiinbe fiiha ardada waxaa ku sugan faakihatun fawaakih oo waxyaalaha intafakuha loo isticmaalay dee fawaakihdan khudartan iyo wannaklu timirtii ayaa kuba sugan nakhligii daatul akmaami akmaamta u saaxiibka akmaamtuna waa ubaxan dee nakhiishu markaa ama galkiisan sare ee afka kala qaadaya marka horena ubaxu ka muuqanaya marka dambena midhi ay kaba soo baxayaan ilaa uu waxani ka kala daadanayo waxaan dee galka iyo wicaha rabbi ugaba dhigay bal taas haddaba nakhiishaas nakhligiina waaba la tacriifiyo dee waa nakhligii machuudka ahaaba weeye akmaamta u saaxiibka ee dee dadkiina ay intifaaca aada u badan ajsaadeeda oo ay kuwani kaba midtahay wixii kunkan kaba soo dhexbaxayay ama akmaamtan akimadan kaba soo dhexbaxayay dee waana intifaaca uguba weyn taasne ay kuba intifaacayaan baa waxa weeyaan ku sugan dhulkii oo rabbi subxaanahu watacaala ku khalqay oo u abuuray walxaqu xabbina waa ku sugan yahay waa wixii xubuubaha sida qabadidii hadiya wixii kaloo dhanba dul casfi casfiga waa tibniga ama balka u saaxiibka waxyaalahan kale ee dawaabta calafka u noqonaya iyo xayawaankii iyo rayxaanu rayxaankii oo waa waxyaalahan dhirta yaryar ee udgoonka leh umuurahaasoo dhanba rabbi subxaanahu watacaala dhulkii ayuu dhigay oo uu dadkii uguba khalqay si ay waxaana markaa yaa leh oo waxaa loo dhigay oo loogu abuuray waa lil anaami marka halkan waa intifaac dadka ay kuba intifaacayaan wey fontan allahu tacaala ilaahay wuxuu kana dee waa imtinaanku waa tirinta la tiriya nicmadii iyo sheegitaankeedii dee waa ixsaan iyo weyn haddaba rabbi wuxuu u gallad sheegtay cala al anaami dadkii bian wadaca lahum inuu u sugay iyagii oo u dejiyay alarda dhulkii uu dhigay oo u khalqay wajacala lahum uu yeelay oo fiiha ardada dhexdeeda arsaaqahum waayo hadday tahay fawaakihda iyo nakhligan iyo xabbigan iyo waxyaalahan waa waxa iyagu ku wada intifaacaya inay ka wada faa'iidaysanayeenun uuna yeelay dhabka dhexdiisa arsaaqahum wixii iyagu risqigooda ahaa ee min alquuti wax la quuto oo dee wixii cunto ahaan looba cunayay iyo wa tafakuhi wax dee adigu fawaakiha oo tafakuh dees looba cuno oo kale oo dee aan quut ahayne laakiin waxyaalahan kale ee iyaguna faa'iidada weyn iyaga ubale dee fawaakihda ah halkaa fiiha faakihatun bal markaa markaa waxay tahay dee ashyaadiina guud ahaanba dhulkiibaa wixii kuba sugnaa dadkii haddii loo khalqay oo dhulkiiba dadkii loo diyaariyey si ay dadka ugu intifaacaan markaa dee waa waxan faraha badan ee kala duwan ee intani ay kaba mid tahay rabbi dhulka uu kuba khalqay waa inay mubaax yihiin وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره إن أعظم المسلمين مسلمين تكوين جرما حق الدنبيق من سأل الروح ويديه وي عن شيء شيء سو weydiiyey oo dee su-aal buu laba yimi waxbaanu su-aashiisaasi ay tahay waqtigiin waxaygu soo degayuu weydiinayaa shaygaasoo lam yuxaram aan la xarimin oo fa xurrima la xarimay min ajli mas'alatih su-aashiisa daraaddeed oo dadka waxaa uguba dembi weynba ruux buu waqtigaa cahdigiida ama waxyigu soo degaya kol haddii rasuulka ilaahay wafaaday tan waa laga aamin noqonaya oo wax taxriimoo soo kordhaya ma jirto bal waxa weeyaan shay aan buu su-aal buu laba yimi su-aashiisii ayaa waxay keentay tashdiid iyo adkaynoo wax markii hore cafwi iska ahaa wax markii hore iska banaanaayoo dadkiidaba matalan wax markaa xag xarimitaan laga xarimay iyo aan u jirin ayaa su-aashii daraaddeed inta tashdiid yimi waxa weeye ayaa lagaba xarimay oo dee laa tasaluu can ashyaa in tubda lakum tasukum taas oo bal kale marka waa su-aalaha caynkaasee tashdiidka keenee wax markii hore aan xaaraam ahayn keenay indii waxyi ku yimaada nas ku yimaada xarimaya haddaba dee iyagoo markii hore saco ku sugnaa iyo waasacnimo ayaa tadyiiq iyo tashdiid ugu yimi su-aashiisii waxaan xaaraam ahayn baa laga xarimay kaas baa dadka ugu jurmi weyn ama muslimiintii marka wuxuu leeyahy waju dalaalati mawjiin xagga xadiidkani inooga tusayo ee uu uga tilmaamayo in ay ashyaada asalkooda uu yahay ibaaxo wixii munaafica waa laba dhinac ta hore ana al ashyaa ashyaadii laa tuxaramu lama xarimayo ilaa bitaxriimin khaasin dee taxriim khaas oo ku yimaada mooyaane haddii kale lama odhanayo waa xaaraam oo dee maaha wax xaaraam ah ashyaadu waa liqowlihi sala allahu calayh wasalam lam yuxaram shay buu isagii man sa'ala can shayin lam yuxaram aan la xarimin ujeedadu aan taxriim xariim nas xarimaya aanu iman oo marka wixii aan dee nas xarimaya aan la helin dee wax la odhanayo waa xaaraam ma aha xadiisku jaanibka ee markaa waxay noqonaysaa waxyaalaha markaynu baxsinaynu eegno aynu u weyno nas keenaya taxriimkiisu dee kol haddaanu waxyaalihii nusuustana aan ku haynay inay xaaraam yihiin aanu cillo la wadaagsan sida waxyaalaha khabaa'isa iyo madaartaas oo kale wuxuu noqonayaa asalkan iskaga sugnaanaya oo xaaraam ma noqonayo taasi waa mid arrinta labaad anna taxriima taxriimku qad yakuunu liajli masalati xarimitaankan wax la xarimayo khaasatan waqtigii waxuu soo degayay ee waxaaba dhici karta inuu su-aal dadku ay la yimaadeen daraaddeedba noqdo oo taas dee adigu si uun su-aashaas oo dee malaha ay ahayd inay iska daayaan markay kaba dhacday tashdiid iyo tadiiq daraaddeed wixii ay bal markaa ay ahayd markii hore dee iyagu aan uga banaanaayay haddana su-aasha ka keeneen lagaba xarimo oo liajli masala taxriim uba yimaado fabayana bi hada wuxuu markaa rasuulku xadiidkaa inoogu caddeeyey annahaa waa ashyaadan ama dee waxa weeyaan shaygii ashyaadii biduuni daalika haddaan taxriimka khaaskii jirin iyo umuurahaas laysat muxaramatan oo haddaan dee su-aashani imana asalka iskaga sugnaan lahayd su-aashiina waxaa dee ka dambeeyo raacay nas gaara oo wixii taxriiminaya oo dee si khaasa u taxriiminaya marka inaad dee taaduunkeed laysat muxaramatan wowbay taalla laakiin waa zaa'ide oo waa dee khabarkii layse une laysat waa muxarama ay dhacday laysat muxaramatan mid xaaraama ma aha taaduunkeed bal adigu qowlkani waa qowlkooda u raajaxsan eh tafsiilla waan arki doonaayo kolley dee tafsiilku qowlkanunbuu gelayaayo ashyaadii in la kala qaadaan arki doonaa bal manaafic iyo madaar loo kala qaadee qowlkani waxa weeye ashyaada waxaa u asala ibaaxo waxaa markaa xaaraam ka noqonaya wixii la xarimay ee nas ku yimi ama qur-aan ha noqoto ama xadiis haba noqoto ee wuxuu hadduu wixii mansuuska ahaa la mid noqdo oo qiyaaska ama fii macna al asli qiyaaskii jariga ahaa ama dee qiyaaska adigu kolley ciladii dee lagaba helo wixii bal matalan wax caaridaya oo ciladan ka hor imanaya ama qiyaaskan fasaahadinayaan aan u jirin waxa iska noqonuun xukma almansuus buu noqon ee bal markaa waxa weeye uun naskii wixii dee taas ama wixii kale asalkiisu wuxuu ku sugnaanayaa ibaaxo weeye taas waa walqowlu thaalisu qowlka saddexaad atawaquf bal arrintii qolaba waa kuwan wax xujaystay in laga joogsadoo aynaan odhan ashyaadu waxa u asala ibaaxo aynaan odhanna ashada waxa u asala xaaraamnimo ee masaladii umuuraheedii waxa weeyaan waa dee yar adiladii aan wixii la kala daliishadayna waa kuwana waa isqaabilayaane taba qof masalada laga joogsado oo asalkii ashyaadu waa waxa ama waa ibaaxa ama waa xaaraamnimo aan laba odhan wuxuu ihi wahaada qowlkan waxaanay ahayd waa in yaroo ugu dambayso oo ah wa minhum man qaala bitawaqufi matniga matniga waraqaadka kuma sugnayd haabitun fii bacdi nusakhi nusqooyinka matniga barhkood intaasi way ku sugan tahay kuwana kuma sugna oo kuwa waxay ku joogeenuun labadan qowl ee cibaaradan ah wa minhum man qaala bitawaquf baan mutuuntii dee adigu markaa makhduudaadkaba ahayd barhkood aan kuba sugnayn ee laakiin barh baa ay kuba sugantahay ziyaadadaasi ziyaadadiina waa iska macnaysanaynaa markaas wa daliiluhu markaa kan daliilkiisu waxa weeye oo ujeeddadu qowlkanna waxay xujaysteen dee kale ana almubaaxa waxa mubaaxiihi maa adina fiihi saaxibu sharci sharciga ciddii lahayd rasuulka ilaahay waa mubaliq dee ilaahayna subxaana watacaala waa sharciga isagaa soo dejiyey oo sharciga xaggiisa inoogaba yimi rasuulkuna sharic haddii la yidhaahana dee waa macnaha ah xagga tabliiqa iyo gaadhsiinta iyo dee wixii waxyi uguba yimi ina soo gaadhsiiye shayga mubaaxi waa wixii sharcigu u fasaxay waa mid walmaxduura wa ana almaxduura waxaan xaaraamtiina maa xaramahu saaxibu sharci wixii sharciga saaxiibkiisa uu xarimay ee nas xarimaya uu kuba yimi kaasna waa maxduur faidaa lam yarid haddaanu soo aroorin asharcu sharcigii oo waa maxay sharcigii kumuu soo aroorin ibaaxo ina ibaaxada isagaa lahaaye oo xukum sharciga waa tii inay ahayd aan soo aragnay kumuu soo aroorin taxriim labadii midna sharcigii kuma hayno markaan adiladii baxsinay labadii midna ma hayno dee sharcigaana ahaa wixii isagu baneeyaana waxaa bannaan wixii xarimayna waxaa xaaraamta ah waxaa ii taalla halkan faidaa lam yaridi sharcu muujiba dee cibaaro isqabanaysana maahee halkan miimkadu baa wow ahaa oo faidaa lam yaridi sharcu wajaba waxaa waajibaya allaa yakuuna inaanu noqon markaa shay ashyaagii ama shaygii mubaaxan wax bannaan oo laydhaah waa mubaax walaa maxduuran wax laydhaa waa xaaraam dee labadii midna daliil uma hayno inuu mubaax yahayna daliil uma hayno inuu xaaraam yahayna daliil uma hayno kol haddii aanu markaa sharcigii midna kuba iman dee inaan waa mubaaxna la odhan waa maxduurna aan la odhan oo fa wajaba markaa waxaa waajibaysa an yakuuna calaa tawaqufi shanigu markay masale taasa noqoto bal in laga joogsado oo waa mubaaxna aan la odhan waa maxduurna aan la odhan wuxuu yihi shaarixu walqowlu thaaniy qowlka labaad oo ah ashyaada lagu intifaacayo asal inay u tahay ibaaxo ayaa arjaxu laqwaali aqwaasha saddexda ka ugu raajaxsana fi lmasalati xagga masaladan aan hayno waa liquwati adilatii adiladiisa ayaa xoog badan culimmadu ay u daliishadeen oo nas xadiis iyo mid qur-aanba way daliishadeen wamaa callala bihi lawaluuna kuwa hore waxay ku cileeyeen oo kuwa hore waa qowlkii hore cilayntuna waxay ahayd ashyaada dee ilaahay baa wadale subxaanahu watacaala kol haddii ashyaada ilaahay leeyahayna asal la ay ahayd waxay cid kale ay leedahay inaanu dee idankiisood haysato mooye aanad ugu tasarufin wixii dee idankii ilaahay haddaynaan haysan inaynaan ku tasarufin taas bay xujadoodu ama ay ku cileeyeen daciifun waa qowl waa istidlaal daciif oo laa yaqifu fii muqaabalati nusuus nusuustan ah waalarda wadacaha lanaam iyo ahayda kale aada ugaba sii dee halkan aa ka sii caamso waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican idinku idiin abuuray baa de waxaa idinka inaga laynoo abuurayno waxaan ka faa'iidaysannoon ku intifaacayno haddaynaan kama faa'iidaysan karayn oon laynoo ogolayn wax laynoo abuuray inaga may noqdeen haddaba adiladaas uma dhigmayaano ma hor joogsanayo ma qaabilayo waa masaalisu qowlkan saddexaadi ah aan ka joogsanoo labada qowl midna yaynaan ibaaxana u xukumin wixii aynu daliil u weynay aynaan xaaraamnimona u xukumina aan bal taas ka aamusno fa fiihi nadarun nadar baa ku sugan waayo fa in allaha tacaala ilaahay khalaqa lanaa waa inoo abuuro wa sakhara waa sakhiray maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican mihniyooday xaggiisa kaba ahaadeen nastafiidu minha inagoo ka faa'iidaysanayna fatasarufu fiiha markaa tasarufkii waxyaalahaas dee laynoo abuuray laynoo sakhiray lagu tasarufayay yambaqii waxaa aboon an yakuuna inuu noqdo mubaaxan bihada alasl caam asalkan caamkee in inaga laynoo abuuray uu wax mubaaxa uu kuba noqdo waqad nasara waxa u hiiliyoo xoogeeyey alqowla qowlkan bilibaaxati ibaaxa lagu qowlayo oo wuxuu ashyaadan lagu intifaacaya asalkoodu inuu ibaaxo yahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala marka wuxuu ihi shaarixu waclam waxaad ogaataa ana almasalata masaladani khaasatun khaas waxay ku tahay bilacyaani ilmuntafaci biha waayo sheekhu wuu caam yeelay wuxuunbaa buu yidhi ina asla ashya markaasoo dee isagu ina asla ashyaai cala alxadri ama qowlkii labaad waman yaquul bidudi ashyaada oo dhan asalkeedaa saasa marka ashyaada wixii xumaa ee dararka lahana uu soo gelayayna waa shay iyaguna oo markaa wixiibaa hadalkii noqonaya ashyaadan ama ha noqoto wax fiican oo lagu intifaacaya ama wax dadkii dhibla u haba noqotay asalkoodu taas buu hadalkii isu rogaya markaan tacmiimka eegno oo saasuu u caam yeelay laakiin masaladu way ka duwantao wuxuu leeyahay masaladani khaasatun masaladan xadriga iyo ibaaxadii culimmadu halkan kaga hadlaan waxay khaas ku tahay bilacyaani almuntafaci biha waa ashyaadii iyo acyaantii lagu intifaacay waa wixii nafci lahaa weeye waxyaalihii darar iyo lahaa taas iyadu kuma jiraan وكلام المصنف المصنف ككلام كيسنا عام عام وي حيث عبر بالأشياء أشياءنا شيء حول إلى أحكسه موجودة بل مركا إن وحي خبيث كأها ضرر كلهانا وشيء وحكا عبر بالأشياء بكوا عبري وهي أشياء تشمل المنافع والمضار مركا أشياء لإله وحي منفع لها يا وحي مضر لها ويشمل نيسا كما تشمل الأقوال والأفعال السي هذا الذي يفعل الذي أي أسو قليسو لكن أرنكو تاوى كدوا يوى مسألة وخاص بوري وقد فصل أو كلا قاضيو شارح الورقات كتاب كان ورقادا نكي شرحي أها waa raggii shuraaxdiisa ama dee wax saasi kamay sii horeyn bal haddii ibnu firkaax iyo ibnu salaax iyo laba idhaaho kolba kooda kitaabka yeesho waa ka horeeye waa dee markii dambe waa raggii uuba horeeyey sharaxa kitaabka dee intan ognahay amayna soo gaadho wey waqad fasala shaarixu lwaraqaati jalaaluddiin ilmaxaliyu shaarixan ninkan waraqaadka sharxuu sheegayaana waa imaamka shahiirka ee laqabkiisu yahay jalaaluddiin nisbadiisuna tahay almaxaliyu dee inta badanna magaciisa dadka badankooda waxaa dhici kartaba dee ninkii taraajimiya waxaa yaqaana mooye inaanay garanba wuxuu ku shuuroobay laqabkan iyo nisbadan maxalla meeshan loo nisbayna waa almaxallat lkubra meel la yidhaaho dee malaha masar uun xafadaadkeeda kaba mida weeye haddaba ninka jalaaluddiin maxali magaciisa kunyadiisa abu cabdilaahi baa la yidhaha maxamed ibnu axmed ibnu muxamed baa la yidhaahaa waa nin dee qarnigii sagaalaad raggiisii ahaa kale qarnigii sideeaadna hadduu wax yar ka soo gaadhay a'imadii shaaficiye waqtigiisiina ka mid buu ahaa xaafid ibnu xajar iyo dabaqadaasna tilmiidkoodii weeye ama sheekhadiisii bay kaba mid ahaayeen kutubta uu alife waxaa ka mida tafsiirkan qur-aanka ee jalaaleynka la yidhaaho waayo isagu markii hore intuu faata aduu suuratulkaafi ka bilaabay oo uu dhammeeyey qul acuudu birabinaas soo gaadhsiiyey ayuu haddana xaggii kale kuba noqday awalkii oo faatixadii ayuu fasiray markuu halkaa jooguu kitaabkii kaba dhintay suyuudii oo talaamiidiisii kaba mid ahaa wala waqtigaa uu dhintay aada ugu yaraa laakiin oo dhowr iyo toban jir uu ahaa ee dhowr sanoo dabadood buu markaa tafsiirkan inta kale taam yeelaa taam yeelayoo baqara intuu ka bilaabuu suuratulisra soo gaadhsiiyey oo suyuudina wuxuu leeyahay baqara ilaa israa isaguna kaafi ilaa qulcuuda birabbinaas iyo faatixada faatixada isagaa leh intaasuu leeyahay suyuudi koob iyo labaatan jirkiisiibuu markuu intaa la yimi tafsiirkiisaasayd koob iyo labaatan buu ahaa waliba afartan cisho ku dhammeeyeen walow dee kutubna way ugu horreysay maaha taariiftiisii ugu horreeyay markaa koob iyo labaatan jirka kutuba ka horreysay uu leeyahay bal markaa in isabaa deeta kitaabka loogu magacaaba aljalaa-in waayo siyuudina laqabkiisani waa jalaaludiin baa laydhaa ee isagana laqabkiisa jalaaludiin baa laydhaa isugeyntiibaa deeta aljalaalayn noqoto labadoodii baa la tasniyeeyey oo jalaalinimadu waa taas weeyo labadooda mid kastaba laqabkiisu taas ahaa kutubtiisa uu leeyahay shaciirka waxaa ka mida sharaxan aada u shuhroobay ee xawaashida kala duwana leh waa sharaxan dee jamcu jawaamica oo waa sharaxaasoo kolley aada u muhiima aadna u mufiida aimo kala duwana ay xawaashi kala duwan u yeeleen oo banaani iyo aayaatulbaniyaadkii bayinaadkii ibnu qasim alcabaadi iyo xaashiyada sakariya iyo ibnu abi shariif adugu way badanynu xawaashida kitaabkiisaasi leeyahay waxaa kaloo kutubtiisii aada u mashhuurkayd kaga mida sharaxa minhaaj oo kollay dee mandiqadeedna soo gaadhay shuraaxdan kale ina soo gaadhay ibnu xajar iyo ramli iyo khadiib iyana ka horeeyey oo dee iyagu mabay soo gaadhin saddexdooda midna oo dee sheekhyadoodii ayuu u sheekhba ahaa isagu kanzuraaqibiin waana kitaabkan dee ay la socoto labada xaashiya xaashiyada qaryuubiya taa camiira iyo ay laba socoto kollay mandiqadeedna waaba yimi sharax sharaxyadooda ka koobanna weeye labada xaashiyana leh ayaa kutubtiisa kaba mido sideed boqol iyo afar iyo lixdankii ayuu hijradii dhintay waana ninka isaga dee waraqaadkana waa sharax sharaxaysna in badan waa sharaxu aad uma badna waa sharax kooban laakiin waa lasii sharxay waa lasii xaashiyeeyey xawaashidan kitaabkuu leeyahna waa sharaxaasun bal asharxu kabiirkan shalay soo hayne isaguu sii sharxa uunoo dee markaas aad baa shuraaxdii sii sharaxday ama sii xaashiyeysay ayaa uma badano markii dambe wuxuu noqday mid aada isba u shuuroobo aada u faafay oo dee noqday wax la diraaseeye waxaana jirta raggan mutaakhiriinta khaasatan waa isaga wixii ka dambeeyey musanifiintii kutubta ama qolooyinkii fiqiga alifay kaba mid ahaa khaasatan minhaajkiyo dee sharaaxdii iyo xawaashidii iyo hadday yidhaahaan qaalo shaarixu ama ay yidhaahaan ashaarixu almuxaqiqu ay yidhaahaan haddaan istilaax kaloo khaasa la helin oo dee saaxib alkitaab leeyahay inta badan waa ku dhaco waxay istilaax kaba dhigteen markay sheegayeen inay kaba cabiraan shaarix qaala shaarix ama ashaarix almuxaqiq labadaba taas waa istilaax waa isaga marka laakiin waa mutaakhiriinta shaaficiyada kutubtoodii dee istilaaxaadkan ay leeyihin markay wax soo yargaabsadaan haddaba wuxuu ihi markaas jalaaludiin ayaa meesha kala qaadayoo wabayana wuxuu caddeeyey xukmaalmanaafici wixii manaafica xukumkeedao wa anaha alibaaxatu anaha alxilu inay xalaalnimo anahu alxilu inuu xalaalnimo yahay ah walmadaari ay wa xukma almadaari madaarta xukumkeediina waa caddeeyo wa anahu taxriimu inuu xaaraamnimo yahay ah wa qaala wuxuu ihi ina hada huwa saxiixu marka maxay tahay maxali walow uusan deesan u tacmiimiyey saaxibulwaraqaat masaladii tafsiir buu geliyay ashyaadii baan kala qaadaynaa wixii manfaco iyo faa-iida ay nooguba sugan tahay dee kolkolba waxaa jirta wixii manfaco intuu leeyahy laakiin mafsado kaleoo ka raajaxsan ama la siman ay jirto markaa dee jaanibkii kolba badan baa la raajax yeelaa iyo wixii madaro iyo dhib leh marka ashyaada markaan leenahay asalkoodu muxuu yahay wuxuu hadduu manfaco leeyahay oo waxtar inoo leeyahay mafsado ama la siman ama ka raajaxsan oo dee meeshii la socotaa manfacadaasna aanay jirin waxaa laga dhigayaa ibaaxo marka aynaan nas kala helin dee nas aynaa u baahana umuuraha waxaa loo baahdaa marka daliil aada weydo nas qur-aani ma jiro xadiis ma jiro ijmaac ma jiro qiyaaski ma jiro umuuraha caynkana ayaan deeta u kacaynaa oon odhanaa maxaa waxaan asal ku ah haddii aan adiladii soo marre helayno iyagiibaan xukumkii ka qaadanaynaa hadalkan inaguma imanayo iyadiiyo istisxaabka iyo markan qur-aan meeshii aan kaba weyno daliil qur-aana ama daliil xadiisa ama ijmaac ama qiyaaskii dee saxiixa aan meeshii weyno meeshiina aan u baahannahay xukumkeedii inaan ogaano ayaynu dariiq ah ayaynu haddana xaggan usoo noqonaynaa oynu ashyaada asalkeedii eegayna marka wuxuu hadduu manfaco leeyahay inoo leeyahay wax madarro oo kaloo la socoto oo ama ka raajaxsan ama la simanna aanay jirin waxaan ka dhigaynaa inay bannaan tahay nas kol haddii xukumkeeda inoo cadaynaya aan weyna ama daliil adilada hore afartaa kaba mida wuxuu hadduu madaar yahay waxyaalahan xunxun ee dadka dhibta u leh iyo waxyaalahaas dararka u leh diintoodu darar u leeyahay caafimaadkuu darar u leeyahy adigu waa wixii dadka dhibaya ee dadku ay isticmaal adigu ashyaada ah iyada taasna maxaa xukunkiisu noqon lama odhanayo ashyaada waxa asalaam waa manfaco aayadiina looma dariishanayo wax darar inooguma sugan yahay dee ilaahay bal matalan subxaana watacaala taas ma aha ma gelayso kuwaa yidhi waa waxa laydin abuuray ee dee waxa laynoo abuuray ee laynoogu madna sheegta waxaan ku intifaacayna nafci inoogu sugaye faa'iide kaasna xaaraan buu noqon waxaan u yidhi markaa saaxibul markaa dee sharx ama maxalli uu yidhi qowlkan baa ah ka saxiixo in ashyaadaaskaa loo kala qaado kolleyna waa tadee muhimka oo labadaa in la kala qaado istisxaabulxaali kale canaawintan arkaynona dee waxaa male saaxib almatniya may waxaan u jeedaa sharaxa leh waa bal xaalka oo la wato oo dee laga dhigto mid la joogtaysto oo la iska wato lala saaxiibo ayuu maxalkiisii kani yahay ee tacriifkana waan arki doonaa wuxuu ihi markaa naadicin saaxib almatin mama musanifku wa macnaa istisxaabi alxaali istisxaabu alxaal macnihiisu waxa weeye an yastasxiba ruuxii bal masalada eegayay ama shaygan wixii xukunkiisii doonayay inuu ogaado sharciga ahaa inuu wato la saaxiibo oo uu iska dhigto dee wax daa'im oo joogta al asla asalkii shaygan cinda cadami daliili waa marka daliil la waayo asharciyi sharciyan waxa weeye de waa adiladii laisku khilaafsanaa waxaana imanaysaa adiladaa hore marka la waayo waxbaa kugu yimi weeye masala doonaysaa inaad eegtood xukumkeedii ogaato masaladii dee horta qur-aan aade markaa daliishato ama aayad qur-aanoo xukumkeedii caddaynaysaa ma jirto xadiisna ma jiro ijmaac ma jiro qiyaas ma jiro waana wax dee bal matalan taas maxaa xukumkeedii noqon dee umuuraha waa fatwada waxyaalaha ugu dambeeye umuuraha markaa loo laabmayo si halkan xukum loogaba qaato waxaa ka mida istisxaabkan oo adilada ee jawaanibta qaarkood ay iskaga khilaafsan yihiin baa istisxaab waxyaalaha qaarkood waxay dee qowlkoodu isku dhowdhowya haba noqoto ama intii badnayd ay jaadi marayaan marka istisxaabkiina muxuu noqonayaa waxaaba xataa istisxaabkii gelaya al-aslu filashaa tan aan kaba soo baxnay oo wax kalaad weyday maxaabad u laabmi kartaa haddaan masaladii imika un aan iskuba xidhanno dee way ka camsantay taniye ashyaad shay ashyaada maxaa u asalaha wixii waxaad aragtay wax manfaco ay dadkii ugu sugantay inuu yahay dee manfacadaasna waatan ilaahay bay noo sheegay khamradii iyo maysirkii iyo inay manaafiici dadka uguba sugantahay laakiin mafsadada ayaa ka weyn oo manfacadan haddii mafsada la socoto kama raajaxsan ama la simani dee wax kasoo qaad ma yeelanayso mafsadawaa mafsadadan daraaddeed baan ugaba tegayna ee wax mafsada ama madaro oo wixii ama la siman ama ka raajaxsan manfacadan kuba suganna meeshii ma jirto daliil kalena waad weydo afartii aynu adiladii aynu soo marnay midna xukunkiisa kama helaysid marka maxaan samaynaynaa waxaan odhanaynaaba asalkaa hore ashyaada waxa waa asalaa ibaaxo marka ilaa asalkaa wixii naga bedelaya helayno asalkii baan wadayna waxaan odhanaya asalku kaas buu hadee isagii baan wadanaynaa isagii baan xukunkiisii qaadanaynaa ilaa wax taqyiirinayo xukunkaa wax ka bedelaya aan helo dee wax kaloo ka acamsanna waan arki doonaa bal istisxaabku kaa weeye marka daliilkii sharcigaa la waayo alistisxaabu min aladilati almukhtalafi fiiha adiladii laysku khilaafsanaa weeye mutuubta qaarkood matnigaana waa matniga nusqooyinkiisa qaarkoodun dhammaan ma wadaahe ayaa waxa halkan kuba sugnaa wa macnaa istisxaabi alxaal aladii yuxtaju bihi intaasaa laba socotay mutuubta qaarkood sa xabaab oo kale matnigan dee isaga sharaxiisa la socdaba waa istisxaabulxaalka la xujaysto macnihiisu waxa weeye an yastasxiba alasla cinda cadadin min daliili sharciyi wqowlulmusanifi uu yihi wa macnaa istisxaabi alxaal yushciru wuxuu ku dareensiinayaa ama dee yar tilmaami biana alistisxaaba istisxaabka taqadama lahu dikrun in dikri uu u soo horo maray ka hayrihi sida kayrkii oo min almabaaxisi asaabiqati mabaaxistan kale imaka dee kuwii aan haynay ee nimaka kaba soo baxnay iyo kuwii kale laba socdayba kaba midaa ka horreeyey walaysa kadalika xaalkuna sidaas ma aha liana almusanifa musanifku lam yadkurhu istisxaabka muu sheegin fii mujmali labwaabi abwaabtii dee mujmalka ahayd markuu abwaabta si guud uu soo tirinayay dee laga hadlaye cilmigan lagagaba hadlo istisxaabka kumuu soo darin awal alwaraqaati waraqaadka bilowgiisii oo markuu dee usuululfiqiga iyo fiqigayo inoo tacriifiyey ayaa waxaynu soo aragnay inuu abwaabtii ayuu soo tiriyey si waxay dee yar canaawiin iyo ay iyadoo ahun abwaabtan usuul fiqiga lagaba hadla ama waxa kitaabka inooguba iman doona marka kuwa kumay jirin istisxaab hadalkiisana dee waa macnaa istisxaab ilxal si hadalku soo horeeyey oo uu daba socdo sharxaya uunbaabu ekaaday waayo markii horena ma sheegin wakaana alansabu munaasibkiina waxayd kole daan dikri usoo hore marin an yucanwina lahu yucanwina macnaa an yajcala lahu cunwaana weeye inuu u cunwaaneeyo cunwaan u sameeyo lahu ay lilistisxaabi bimas'alatin wanaxwiha hadalkii saaxib anafaxaat oo marka waxa weeye de kol haddee dikri hore u sirqay jirin intuu ka cabira mas'alatun inuu yidhaaho al-istisxaab wastaasoo dee macnihiisan uu sheego taas baa mudnayd oo ku habboonayd buu leeyahay kol haddii dee hadal hore hadalkani waxaad moodaa inuu macna istisxaab istisxaab ilxaal dee hadalkii horsii hore inuu kuba cadfayo oo imaka haddii tan aan kala soo baxne waa ama alxadru walibaaxatu alxadru walibaaxa way soo horreysay dee waana cunwaan ahaana uu soo sheegay markaa imikana uu sharxayaa uunoo waa wixii uu ijmaal ahaan usoo sheeguu tafsiirinaya laakiin istisxaabka markii hore inoogumu soo darin si aanu mudlaqiyo muqayadkaba ugu darin halkaa hore marka bal taasi waa sida u munaasabkeeda calaa kulli xaal macnihii waa tan qul istisxaabu istisxaabka luqatan xagga luqada dalabu suxbati suxbo oo la dalbaa la yidhaah waa istisxaab haddaad tiraa dee istisxaabahu imaka eg wuxuu weydiistay inuu la saaxiibay noqon waa dalab ama la dalbayo istisxaaba siintiiyo taa dalab faa'iidaysa istisxaabahu hadduu idhaa haddaan idhahay istisxaabahu ila suuq oo kale wuxuu weydiistay inuu xaggii suuqa u raaco taas baa macnuu noqonaya kal istisqaay sida istisqahoo kaloo muxuu ah roobdoon bay ahayd waraab baa la dalbaya dalab suqya ah wasuxbatu suxbaduna muqaaranatu shay shay oo lala xidhiidsado iyo wa muqaarabatu ku dhowaantiisa ayaa la yidhaa waistilaaxan taasi waa xagga macnihii luqada macnahana kama dheerash istilaaxuna kama dheeraanaya xagga istilaaxa waalxukmu xukum weeye la xukumayo bianna maa sabata wixii sugnaaday fi zamani lmaadi zamankii hore wixii jiree sugnaa falaslu asalku waxa weeye baqaa'uhu baaqinimadiisa uu baaqi yahay fi zamani lmustaqbali zamanka mustaqbalka kolay tacriifaad kala duwan bay tacriifiyaan dee qaybana waa u kala baxaa oo imaka deetani qayb bay noqonaysaaye maxaa kaba mida tacriifaadkay ku tacriifiyeen taas waxaan ognahay wixii waqtigii hore waxbaa jiray xukun baa wax u sugnaa xukumkii dee istisxaabku wuxuu noqonayaa xukumkaas baan iska joogtaysanaynaa aan la saaxiibaynaan iska wadanaynaa ilaa aan ka helayno wax bedelaya waayo asalka ah wixii markii hore sugnaa imikana inay sugan yihiin oo kale ilaan taqyiir helayno maalan xukun baaba jiray dee ruuxu markii hore horead weysaysato inaad weyse qabtaad ogeyd shaki baaba kugu yimi waa taraduday waa masaladii alyaqiin laa yasulu bishaki iyo waa meelahan dee waxyaalihii ayaama dee meelahay kaba farcoomaan tan oo kale istisxaabkani markaas waxa dee too shaki baa kugu yimi laakiin wixii hore xukumkaa zamankii hore waa jiray waysaqan baa jiray marka maxay noqonaysaa istisxaab dee inaan wixii iska joogtaysano waysaqabkii aan iska haysano ilaa aan helo wax hubaal ah oo bedelaytee oo dee wax hubaal oo bedelaya ilaa aan helo xataa yadulla daliilu calaa rafcin waa qaybaha qaarkood falow idacaa shaksun shaksi hadduu sheegta buu yihi calaa akhara ku kale deynan deyn uu sheegto lam tuqbal dacwaahu sheegashadiisa lama aqbalayo wayakuunu lqowlu qowlku wuxuu noqonayaa qowlalmuddaca caleyhi kii wax loo sheeganayay qowlkiisa istisxaaban lilxaal iyadoo xaaladii hore ama xaalkii la wadanayo taas idil aslu asalku waxa weeye baraa'atu dima ruuxan dimadiisu inay beri ka tahay min alxuquuqi almaaliyati xuquuqdii maaliga ahayd xataa yadulla daliilun ilaa uu tilmaamuu ina tusa daliil calaa khilaafi dalika baraa'ada wax khilaafsan oo waxa uu tan misaalkaba kaba dhigay ruux baa ruuxaa yidhi dayn baan ku leeyahay ruuxii kalena waa dafirsan yihin hadduu qirsan yahay hadalma taallo waa dafirsan yahay marka labada qowl keebaa la horreysiinayaa dee ruuxan markii hore inay dimadiisu waxaan beri bay ka ahayd waa mar dambe wax ku yimi uun hadduu jirana ayuu kuwa yimi asalkii hore ahaa ruuxa dimadiisu inay waxaan xuquuq maaliya iyo cid kaloo wax ku yeelatay iyo takliifta xataa sharcigahay ay beri kaba tahay ayaa asalkaasaa jira kaasaan wadanaynaaye waa ilaa aan helayno wax dee asalkaa bedelayoo daliila oo ruuxii hadduu bayino cad la yimaado inuu dee ruuxan daynkii ku leeya markaa waa la aqbalaya laakiin intay arrintu sheegasho tahay kii kalena dafirsan yahay asalkii muxuu ahaa dee ruuxan inaan waxba lagu lahayn baa asal ahayd dimadiisa ay beri tahay bal markaa kiibaa la wadanayaa ilaa wax bedelaya la helayo waa istisxaabka macnihi walistisxaabu anwaacun haddaba istisxaabku anwaac weeye alawalu ka hore istisxaabu lcadam alasliy waa la-aantii ama cadamkii iyo dee nafyigii asliga ahaa oo waxa weeyaan layska wato macnaa cadam lasli waxa weeye waa cadam loo nisbaynayo asalkii horea loo nisbaynayaa bal matala waa waxaan albaraa alasliya iyo baraatu dimaya ay yidhaahaan oo imika markaynu eegno shareecadoo dhammi takliif bay laba timi takliifkaa horteed haddaan eegno intaan waxaan laynagu waajibin horteed dee dimadeennu takliifkaa beri bay ka ahayd wax kaasna nas sharciya iyo daliil sharciyo ruuxa waxaasi waajib kuma aha ma hayrayno ama waxaasi xaaraam kama ahayn laakiin maxaa jirta baraa'ada caqliyada waxaa la yidhaha ama cadamka asliga oo asalku waxa weeye cadamu takliif kaasaa soconaya ilaa la helaya takliifkii balkaasi waa cadamka asliga dee tan oo kale baraa'adu dimaan deynka oo kale waa isla baabun xataa yarida ilaa uu soo arooray addaliilu daliilkii annaaqilu naqlinayay canhu can ilasli asalkaas ama cadamka asliga dee wax badiilkiisii oo la imanayay وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف نوعا وكي مصنف كشيء بقوله أن يستصحب الأصل أصل كي إنه وطه ashaada maxaa u asal ah ibaaxaan nidhi dee ilaa waxama maxaa haddii dee ay manaafic tahay hadday madaar tahayna waxa weeyaan waxaan nidhi waxa u asal ahaa xaaramnimo asalkaas dee waxa weeye ayaan iska wadanaynaa ilaa wixii nooga bedelaya aan helayno cinda cadami daliili sharciy daliilkii sharciga marka la waayo walmuraadu bilasli alcadamu lasliyu waa cadamkii loo nisbeeyey asalka hore oo waa kaa takliif la-aanta iyo baraatu dime iyo baraa'ada caqliga waxay dhaahaan oo dee bal markaas kaba imanayay wa huwa maa yusamaa bilbaraa'ati alasliya baraa'adii asliga ahayd wixii lagu magacaabaye weeye fal aslu asalku waxa weeyaan baraa'atu dimati dimadii oo beri ka ah ama dimadu inay beri ka tahay min atakaaliif sharciyati takaaliiftii sharciga ahayd xataa yarida ilaa uu soo arooro daliilun sharciyun daliil sharci calaa takyiirihi oo salaadii intaanay iman dee salaadii waajib dadkii ku imay jirin waajib la-aantaasi xukum sharci oo la nasakhay ma aha saynu halkii naskiga kuba soo aragnay ee maxaa jira waa baraatu dima ama dee albaraa alasriya meeshii taalla weye markaa wixii kale imika jira ee ama masalada layskuba qabtay jaanibkaasna haddaynaan daliilu helin waa la daliishanayaa oo muxuu yidhi ka nafyi salaatin saadisa salaad lexaad dadka waajib kuma aha shan salaadood baa la waajibiyey marka maxaa halkaa ay tahay dee markii hore waajib kumay ahayn saasaa jirtay oo dadka markii hore waajib wax ku iman jirin taasaa jirtay ilaa aan helayno waxna soo sugayo salaad lixaad in lagu waajibiyey asalkaasaan iska wadanayna wacadami wujuubi soomi rajab waa mithaal ahaanu bisha rajab oo kale soomkeedu inaanu waajib ahayn ee soomka rabadaan nas baan u haynaa soomka rajab markii hore dadka waajib kumuu ahayn haddii bal markaa la sheegto waa waajib oo kale asalkaa hore ah dimada dadku inay waxaa ka beri tahay oo ayaan wadanaynaa ilaa aan ka helayno nas inoo cadeeya wujuubkooda dee kaasna ma jiro bal markaa kol haddaan naski jirin dee waxaan odhanaynaa may waajib maaha baraadan baan tanaan dariishadaynaa istisxaabkan ama cadamka asliga وqwlu cinda cadam daliil sharciy almuraadu bicadam daliili waxaa looga jeedaa waa bictimaari maa yadharu waxaa muuqanaya lilmujtahidi ruuxa mujtahidka u muuqanaya marka la eego weeye waayo kolbaa dee daliilkii kaa qarsoonaanaya adigu waad baxsiday wax daliila maad waayin taas baa cadamkii la odhanaya waana aragtidii wixii isaga u muuqday laa binadari lilwaaqici wa nafsi lamri waaqaca iyo nafsulmarka eegid la eegaya maaha waxaa dhici karta daliil aanu isagii ka qarsooni inuu jiro faidaa baxata almujtahidu ninkii mujtahidka hadduu baxsiyo masaladii walam yajid aanu helin addaliila daliil sharciga waxa sugaya aanu helin muxuu yeelayaa istasxaba albaraa'ati alasliya baraa'ada asliga ayuu iska wadanaya baraa'adii asliga ahayd ayuu wadanayaa taas buu odhanayaa dee markaa xukun markaa ma jiro oo baraa'adii asliga ahayd buu wadan wahada nawcu nowcani xujatun oo kol haddaan sharcigii wax sugaya jirin in lagu taagnaado dariiqaasoo laydhaa si asalkaa hore aan wadanaynaaya albaraa alaasili ah iyadu waa xujo kani waa daliil buu noqonayaa inay markaan daliilkii sharciga hayd weyno aan markaa isticmaalno oynu masalada xukunkeedii u daliishano qaala subkiyu fi libhaaji sharxi lminhaaji wuxuu yidhi kolay subkiisa dee ninkaa adugu kolay ilmaamun uleh turaadkan islaamigii waa usro dhan weeye oo meel dee kolay masar u kaba mid ahayd loo nisbeeyey oo bayt ahayd qoys cilmi iyo fadli iyo aqooneed iyo dhaxal badanna inoogaba tegayoo ilaa maanta lagu intifaacayo usradii markaa nisbadu waa taas edee kolkol kutubtoodan iyo waqtiyadooda iyo laqabyadoodi iyo waxyaalaha lagu kala duwaamo magacyadoodii baa kala duwan marka kitaab buu inoo tilmaamay imakaba madbuuc aynu hayno oo laydha alhaaj sharxulminhaaj horta minhaajkani maaha minhaajkii nawowi maaha walow sheekhu naftiisa uu sharxay in sheekha marka hore kitaabkan bilaabay isagana uu kaba dhintay waa minhaajkan laydhaa ee usuulu fiqiga ee minhaajka baydaawi weeye oo kitaab usuulu fiqiga horeba aanu waxu soo yar aragnayba amalaab iyadoo wax laga soo naqliyey dee isna weeye raggaas kutubtan ay wax uga soo naqliyaan ee sharxeen ibhaajna waa kitaabka magaciio markaa kitaabkan waxaa bilaabay nimankan subkiyada ninkii ugu mudnaaba ugu aqoonta badnaa uguna weynaa aabihii waa taqyidiin aman dee martaba aada u sarraysa aqoonid ka gaadhay mutafanin aha funuun badan taaliif badan iyo inaan wax saasa kaba hayninba inagu khaas ahaan bal waxa weeyaan lahaayo waa imaamkii weynaaye cali bni cabdilkaafi la odhanayay taqiyudiin ninkaasaa bilaabay kitaabkuu sharxayay markuu gaadhay muqadima fi lwaajib halkaa dee waajibka maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun halkaas soo gaadhay ayuu sheekhu kaba dhintay marka waxaa halkii ka qaaday inankiisii ninkan taajudiin la yidhaaho waa ninkan aada u shahirkee طبقات الشافعية الكبرى أي جمع الجوامع نك لي منع المناو مناو منع الموانع أي نك نك أصبح هلك كقاضي قيبتنا وقيبت دمبي كتاب كو تاج الدين بالإنا كاله وأما الشيخ تقي الدين سوى بلو يدا كتاب كو واجب كون مركي ومرأي أيو كبر دنتي مركا إسقى وحلا إلى نك دوا نك أنا وحلا ولا صار نقليه كتبتي سنة قيب في عني نجاب سو قالوا عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي بالإنا لقب كيسة تاج الدين أبيه taqyudiin nin kaliya walaaliyiin ninka caruus la faraaxaya leh tahawdiin baa isaga laqabkiisa la yidhaha toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatankiii buu dhintay waa ninkii jamcu jawaamica lahaa ninkani afar iyo afartan jirna waa ku dhintay isagoo kutubta waaweyn kama tegay qaadina ahaa ama qaadilqudaadna shaamkaba ahaa aabihii bedelay bal markaa taasoo kale de kollay sharac mukhtasarka ibnu xaajibna horaan sharaxiisa usoo aragnay uu leeyahay taasba weeye laba kitaabkuna labadoodu kaba waa dhexeeya waxaa kaloo jirta kitaab kale al-ibtiyaaj fii sharxi minhaaj subki unbaa bilaabay subkiga weyn laakiin meelo dambe uu gaadhsiiyey waxaa taam yeelay inankiisan bahawdiin la ydhaha kaasi waa minhaajka nawowi sharxiisa haddaba subkigan baa wuxuu yihi filimhaaj sharxi lminhaaj waljumhuuru cala alcamali bihada jumhuur culamaana waxay qabaan oy ku tegayaan camalfal istisxaabka noocana waa kan markuu baraa'a asriga yahay ama baraa'atu dimma ee cadamka asrigaa la xujaysanayo marka dee wax sugaya wixii dee bedelaya cadamkaa la waayo inuu xujo yahay ayaa jumhuurtu kuba tegeen wadaca bacduhum barhkoodna wuxuu sheegtayba fiihi noocan fiigiisa alitifaaq in laysku waafaqsanya laakiin hadda waa marka daliil afartii daliil aynu soo marray meeshii ma jiraan wax bedelaya markaa ma jiraan asalkii hore baraa'adii asrigeed baan qaadanayo dee waxan inaanu waxaan xukumkani asalkii markii hore ma jirin soo maaha imikana waan wadanayna imikana ma jiro un ilaa waxa ka bedelaya oo daliiltaa rafcinaya baraa'ada aan helo waqad dakara almusanifu musanifku waa sheegay waa juwayniye annahu istisxaabkani xujatun xujo inuu yahay halkan kumuu sheegine waa fii kalaami hadalkiisa calaa tartiibi adila waa hadal aan nagaba dheereen marka adilada uu ka hadlayay sa loo kala horraysiinayo ayuu istisxaabka kusoo daray inuu xujayihuu daliil yahay ayuu halkaa kuba sheegay kamaa sayatii insha allahu tacaala sida inoo iman doonta haddii rabbi yidhaaho athaani nawci labaad wallahu subxaana watacaala aclam بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم